rushii waad socotahay mahalkan ku hayno maxaa aad iyo aad ugu mahadnaqay ugu mahad celinayaa cid kasta oo soo agaagsatay oo soo shaqaystay hadday tahay wasaaradda dhalinyarada hadday tahay hayada meersi hadday tahay ururka dhalinyarada sooyo iyo dhammaanba ciddii kale ee kala soo shaqaystay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mahad balaalan oo soo jeedinaya intaa markaan ka gudbo arrintani waa arrin miisaan leh waa arrin ahmiyadeeda iyo inaynu aada ugu dhog yeelano qiin weyninuu fadhida sidii uu sheegay guddoomiyaha sooyo waa markii ugu horreysay ee somalilan laga aasaaso sanduuqa horumarinta dhalinyarada somalilan waana markii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweynihii ugu horreeyey uu inoogu dhawaaqo oo inoo furo oo uu lacag inoogu shubo loogu talagalay in lagu horumariyo oo wax loogu qabto dhalinyarada somalilan runtii waa arrin aad iyo aada u qaaliya waxayna kutusaysaa horumarka la gaadhay sida xukuumaddu u tixgelinayso dhalinyarada iyo ahmiyadda iyo qiimaha ay xukuumadda ugu fadhido dhalinyarada somalilan waxaynu u baahan nahay waxa la yii magacyada meersi waa badan yahan waa meersi koro waa aan hasoontaas ku hadlika ola kala taamadi kala disheegay marka waxa weeyaan sanduuqani qiimo weyn buu inoogu fadhiyaa waxaynu u baahanay maanta halkan waynu isugu hodanyihin haddaynu wasaaradihii ku shuqulaha nahay haddaynu ganacsasadii nahay haddaynu nahay uradi uradi nahay lookakaa hadday hay-adii caalamkaa yihiin cid kasta oo danaysa dhalinyarada somalilan halkanay fadhidaa wasaaradaha dawladda wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada shaqadii arrimaha bulshada arrimaha gudaha wasaaradahaasoo dhami waxay ka mid yihiin wasaaraha socialka ee dhalinyarada soo gelaya ay nagala qayb qaadanaya ayay ka mid yihiin sanduuqan waxaynu ku talagalnay in dhalinyaradeenna aynu kagala dagaalano oo u ka caawiyo horumarka hadday tahay dhinaca dhaqaalaha hadday tahay dhinaca isboortiga hadday tahay dhinaca aqoonta hadday tahay dhinaca tahriibka hadday tahay mashaakilaadka kale ee jira intaba inuu kala dagaalamo oo wax ka taro ayaynu ugu talagalay waxaynu u baahanay dhammaanteen dalka fadhiday intay naga maqan bahay inaynu si fiican u daraarsadayno ugana soo shaqeyno sanduuqan waxa aasaas u ah oo kundi u ah in la helo siyaasad lagu maamulo sanduuqan xageeba lacagtiisu ka imanaysaa imise hay-adood bay ka iman doontaa imise wasaaradood bay ka iman doontaa xukuumadda dhexe maxaa ka iman doona hay-aduhu maxay keenayaan ganacsatadu maxay keenayaan yani halkeeba dhaqaalaha iska imanaya waxay noqon doontaa boorsiga iyo nidaamka aada u bixidaan inay ka timaado maxaa lagu qaban doonaa maxaa lagu fulin doonaa halkaasay ka imanaysa goormaa la aasaasay sababta loo aasaasay maxay tahay halkaasay ka iman doontaa waxaas oo dhami waxay waxa xambaarsanaan doonta boorsiga iyo shaqada adalka maanta ka soo saartana ayaa waxaa soo dhami xogoodu uu xambaarsanaan doontaa waxaan jeclahay inaad si si qoto dheera intaa uga baaraadegtaan kolleyba dhul badan buu sii mari doonaa wasaaradda markuu ka gudbo galyaqaanka guud ee dawladdaa la marin doonaa dabadna golaha wasiirada la gelin doonaa madaxweynaha ayaa baynalka u dambeeya loo gelin doonaa intaasoo dhanba waa la sii marin doonaa laakiin idinku waxaad tihiin dadkii aasaaska u ahaa waxaana ehelka u ahaa hawsha markaasaana ehelka u ahaa hadday dhalinyaro tahay kuwi dhalinyarada u ahaa waxoodii ay tahay ayaa tihiin hadduu aqoon yahankii yihina waxaa tihiin dadkii aqoontaa lahaa hadduu tahay dhulkii dhaqaalo gelin ama dadkii dhalinyarada u shaqeeyeen kuwii baa tihiin aasaaska oo idinka idinkaa la doonayaa inaad halkaa ka soo jeexdaan oo kasoo bilowdaan waxaana kuna soo weynahay inaad ugu wanaagsan ka keeni doontaan haddii ilaahay sanduuqa madaxweynuhu lacagtii ugu horeysay boqol kun oo doolar buu inoogu shubay oo ku dhawaa boqolka kun oo doolar waxay noqonayaan guudikii sanduuqa waa wax inoo yaalla lama isticmaalin sooniyada ma arag wasaada wasaaraduna ma arag lacagtaasi marka boosiga la sameeyo ee boosiga golaha wasiirada madaxweynuhu saxeexo ee ku jidii maamuli lahaa loo sameeyo ee wax walba la dhamaystiro tallaabada ugu horeysa la qaadaya waxa weeye in akoon la furo akoon sanduuqaasi leeyahay in la furo akoonkaasi waa akoonka sanduuqa lacagta ugu dhacayso wuxuu ka dambaynayaa xilliga lacagtaa meel lagu shubayaa inta boorsiga la marayo inta sharciyada la mariyo inta golaha wasiirada la mariyo inta madaxweynu saxeexayo waxaasoo dhan xataa iska daa meel laga sii qaatee weli lama helin markaasuu ba akoon loo furayaa madaxweyne loo odhanaya akoonka waa noo furayay gudidii uu magacaaday uu ku dhawaaqo halkaasaa laga maamulaya markaasaa loogaa madaxweyne akoon namba intaysaa lacagtaasuna taa weeye soonyada waxba kudumagarasaaye way isu dhawaaqayeen waxle wax yar idinoo ka qoro dawiicuma yahayan waa raali naga aado macafiya wixii wasiirka waa deeliyo waxba kama jiraan ilaa waxa ulaasaa runtaa runtay tagaanay markaasaasina taa weeye runtii waxa weeyaan facebook iyo waxyaabaha hadda dee aad iyo aad inoogu soo koraya iyaga laftooda dhibaatadooda iyo mashaakilkeeda layihiino hadalkiiba telefoonkii iyo facebookii wax badanoo laga xishoon jiray ama qofka uu husan jiray ayaa jirinta wuu fududeeyey qofku hadda telefoonka hadda kuwaan ma uxiso qofku markuu hortaagantay wax aanu ku yidhaahdeen buu telefoonka kaa odhanaya xishoodkiibaa uu kaxaynaya qof kastoo aad kala xishootan hortaada markuu joogo wax aanu kuguma dhicin buu telefoonka kaa odhanaya halka waxaad garanaysaa aaladda inay wax iyo dhibta iyo faaidada labadaba sidaa soo dhaca facebooka wax badan oo aanad ku tiraacdeen ama cid ku tiraacdeen ama qofkaa ku tiraacdeen ayaad u marinaysaa markaa taana waa inaad ogaataan waxoogaa ishoodkii iyo akhlaaqdii war bahasha waxba ku lamaano tiknolojiyadan casriga iyaduna dhibteeday leedahay si miisaaman ha looga baaraan degaan ay ahdo yaan la fudbaanin oo yaanu lacagtin dee laska dabaalan laska dabaalan sidii rahin dadiya dhex dabaalan jiray haddii da qofku dhulco daba hararo marka daba qofku waa ceeloobaya oo dee wax laska qoro marka waxa weye warmay oo aaladaan aana ku shaqaysano hana si deganna dee halaysaga uriyo hadalkii waan ku dheeraaday waxaan idin rajaynayaa guud baan idin rajaynayaa iyanaad arrintaa arrin midhadhala kasoo saartaan annaguna insha allah haddii ilahaydmo ka wasaarad ahaan anugu dawadarkana nin weyn baan hoo deexsane inkastuaan dhalinyarada suusiiyo haddana waxaa iga go-an dhalinyarada somaliland wax alaala waxa uu qaban karo inaan uqabto oo isla barbartaago haddaan wax kala utari waayo inaan hadalka isla barbartaago oo kelmada ku idhaahdo kelmada ayaa iga go-an haddaan wax kala utari waayo meeshay joogaan ba ha joogeen ama dalka ha joogeen ama dabadda ha joogeen taasi waa iga go-an tahay waxaana iga go-an dhalinyarada somaliland inka wasaaraddaa joogo inaan taarikh iga tago markaasu baa iga go-an idinkuna arrintaa igala shaqeeya weliba waxaan leeyahay dhalinyarada somaliland ee hay-adaha joogta waxaanaynu u shaqaynaynaa de waa dhalinyaradii somaliland waa bahdii dhalinyaradaaynu u shaqaynaynaa bahda dhalinyaradu de waa inay dhalinyarada u wada shaqayso saxaafadda waa inay dhalinyarada u shaqayso illa waa dhalinyarad kaliya kuwa hay-adaha jooga waa inay dhalinyarada u shaqeeyaan waa inay gaalada geliyaan in sanduuqan laga shaqeeyo waa inay gaalada geliyeen in madaxweynuhu sanduuqan danaynayo way waxay way baashi waana bas kasoo kasoo dhistaan marka weyaan wax walba markaa akhti dhalinyarada horumar bay gaadhay horumar bay gaadhaysa aada iyo aad baan